aynu ku horeyna guddoomiyaha golaha shacabka ee soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa ka hor yimid gowaanadii dhowaan ka soo baxay shirkii ay magaalada dhuusamareeb ku yeesheen madaxda maamul goboleedyada hoos yimaada dowladda federaalka ah ee soomaaliya gaar ahaan qodobkii ku saabsanaa in doorasho dadbani ay dalka ka dhacdo guddoomiyaha ayaa ka hadlay fadhigii maanta ee golaha shacabka soomaaliya wariyaha v o e da saynab abuukar maxamed ayaa warbixintan muqdisho kasoo dirtay guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa ka sheegay fadhigii maanta ee xildhibaanada golaha shacabka uga doodayeen wax kabeddelka sharciga axsaabta in marnaba aysan aqbalaynin in la galo doorasho dadban iyadoo baarlamaanka ay ansixiyeen sharciga doorashooyinka oo dhigaya in la qabto doorasho qof iyo cod ah wadankan amni la heli maayo ilaa doorasho toosaa ka dhacda xilliga doorashada dadban labada kun iyo lix tobanka la aadayo wadankan sharci doorasho ma lahayn wadanka hadda wuxuu leeyahay sharci doorasho oo baarlamanka ansixiyey madaxweynaha uu saxiixay meel ay ku qoran tahay doorasho dadban in la aadayo ma jirto sidoo kale guddoomiyaha ayaa waxa uu kasoo horjeestay go-aanadii kasoo baxay shirkii ay magaalada dhuusamareeb ku yeesheen madaxda maamul goboleedyada waxa uu sheegay guddoomiyaha in madaxda maamul goboleedyada aysan go-aan ka gaari karin nuuca ay noqonayso doorashada la filayo in ay ka dhacdo dalka hase ahaatee go-aanka gaarista ay leeyihiin baarlamaanka guddoomiye mursal ayaa dhinaca kale ka hadlay safarkii guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mahad cabdalla cawad iyo xubno ka mid ah baarlamaanka ay ku tageen dhuusamareeb isagoo caddeeyey in aysan ku matelin baarlamaanka hase ahaatee ee iyaga iskood u aadeen halkaasi
aniga iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad xalay fajacay nagu noqotay in guddoomiye ku-xigeenka labaad halkaasi uu aado weliba sawirada halkaasi ka muuqday markaa fiirisaan nama qabato annaga guddoomiyihii baarlamaanka in uu daba socdo xukuumadda gadaasheeda uu socdo taytalka dowladda waa la yaqaanaa kala sarraynta hay-adaha dowladda waa la yaqaanaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaa ku xiga waa golaha shacabka guddoomiyaha golaha shacabkaa ku xiga marka saaxiibka annaga danihiisu u aaday waxaan kaloo weliba aan ka digaynaa oo xildhibaanada aan uga degaynaa dowladnimadu waxay ku dhisan tahay brotocool mar walba brotocoolkiina inaad ilaalisaan kuma qasbanid meel walba inaad fadhiisatid kuma qasbanid diyaarad walba inaad raacdid because waxaad xambaarasan tahay karaamadii iyo sharafkii aqalkan ayaa dhabarkaaga saaran marka xubin ka mid ah golaha shacabka baarlamanka meel munaasab aan ahayn brotocool aan lahayn markay ka soo muuqato ihaanay nagu tahay waxaan leenahay waa ku celinaynaa annaga nama matalan waa mahadsantiin hadalka guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa u muuqda mid uu si cad ugu horyimid qorshaha madaxda dowlad goboleedyada ay ku sheegeen in dalka aysan ka dhici karin doorasho qof iyo cod ah hase ahaatee loo baahan yahay in laga wada tashado sida ay noqonayso doorashada iyadoo sidoo kalena ay tani muujinayso kala aragtiduwanaanta madaxda dalka qaabka loo wajahayo doorashada soo socota seynab abukar maxamed v o a muqdisho